waa mid ka mida tallaabooyinka lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu habboon ee sida casriga uga faa'iidaysanaya isgaadhsiintan casrigaa ee waana nidaam iyo hab ku cusub marka la eego oo noqonaya kii ugu horreeyey ee somalilan laga furo waxaana iska kaashaday hay-adda ken international iyo shirkadda isgaadhsiinta telesom oo iyadu fulinaysa hawshan xamse kooshin oo ka tirsan hay-adda keer ayaa carabka ku dhuftay in tallaabadani ay tahay mid si dhow uga farxinaysa dadka baahan islamarkaana ku tiirsan dhaqaalaha ay gaadhsiiso hay-adda ken international actually ma cusba in codka laysku aqoonsado ama la isticmaalo technologyga codka uu qofka aqoonsanayo laakiin waxay cusub tahay in hay-adaha caalamiga ah ay u isticmaalaan technologygan si ay adeega ay ay bixinayaan ay u gaadhsiiyaan bulshada baahan ee ku kala nool daafaha dunida iyo meelaha ay ka shaqaynayaan maxamed cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka shirkadda isgaadhsiinta ee telesom ayaa ku tilmaamay mid faa'iido weyn u leh marka la eego dadka ka faa'iidaysanaya tallaabadan lagu aqoonsanayo ee lacagta ay keer siiso lagu helayo laakiin imanka ninkii isagoo iska joogay lacagtiisi yareed ugu soo dhacaysaa beertiisa isagoo iska qodanaya ayay ugu soo dhacaysaa mobilkiisa marka taasina dee waxay siinaysaa dignitigii bay ilaalinaysaa qofka runtii isagoo baahan wax qaadanaya haddana waxaa u ilaalinaysaa dadnimadiisa iyo shakhsiyaadkiisa bay runtii u ilaalinaysaa laba arrimood un baan rabnay halkan inaan kaga jawaabno oo ahayd identificationka oo runtii dadku aanay wada haysan oo awood u wada lahayn inay card national i d-ga ay wada qaataan marka taas inaan runtii ka jawaabno challenge haystay hay-adaha ahaa iyo inaanu ka jawaabno oo ah in la yareeyo kharshiyaadka ama ofaheerka ku baxaya kooska in kooskiina la yareeyo qofkiina uu si seamless ah uu runtii u helo servicekii maxamed cumar oo ka tirsan wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda ee somalilan ayaa iftiimiyey muhiimadda ay wasaarad ahaan ugu fadhido marka la eega hirgelinta iyo casriyeynta xeerarka la xidhiidha arrimaha isgaadhsiinta ka wasaaradda isgaadhsiineed ahaan annaga waxa naga go-aan mar kasta in ay isgaadhsiinta dalku horumarto oo ay la jaan qaado kana horaysoba dalalka badan afrikaanka inala jaarka taana waa in aanu fudaydinaa uun shuruucda iyo xeerarka mar kasta hor yaalla sidoo kalena aanu u fudaydinaa nidaamyada kala duwanee ka wasaarad ahaan ay nugula shaqeeyaan barnaamijka aqoonsiga codka anigu sidaan aad iminka uga fahmay hadalkii madaxdii telesoomimka iga horraysay waa qofka meelihiisaa iska meeraysanaya in lacagtii ugu soo dhacdo mobilkiisa qaybo badan oo bulshada ka mid ah oo ah dad aad u saboola islamarkaana ku tiirsan dhaqaalaha ka soo gaadha hay-adda ker international ayaa ka faa'iidaysan doonaa mashruucan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa